yeelo nebi allow zinada inaad u jecla halay ruqseeyin baashaas fasaxaad u tahay la yidhaahdo baarqa fasaxan oo dumar ku fasaxa layga dhigo asxaabtii waa soo kala boodeen oo waxba seef la soo booday iyo nin gacanta ku dhagay war u kaadiyo nabigu in la dilaa la damca war bal u kaadiyo ay kaara tahay bal la joojiyo war bal soo dhow kaala agtiisa waa fariiso soo fariiso niyo wuxuu yidhi ma zina rabtaa aad aan u ishtahaynaa guur ma rabay ogow ninkaan zinadaa si fiican u rabaa niyow gabadhaada ka waran haddii haddii lagu sameeyo gabadhayda ma ogoliyo hooyadaa ka waran maya lama taabo kara hooyada darro ah walaashaa ka waran lama taaban maxaarimtii soo marsiyey qaraabadiisi soo marsiyey ma inkaaran tahay naagta aad leedaha laygu fasaxaa ka zinayste waa nin hooyadii ama waa nin walaashi ama waa nin eedadii waa nin habaryarti nin gabadhiis haddaad kuwaaga u nacdisaad kuwa kale ula rabtaa wiil kuqaadi waa la qanciyay ninkaas arkimays alla nabi qaalis nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam seeftaa la iskala booda ma heeday haddaadan intaa maxaarimtaada hal xabood zinada u rabta aan la arag nimay maxrabu yihiin ogow islaantaan aad leedahay aan kasoo zinaysta waa nin gabadhiis waa nin naagtiis waa nin hooyadii kuwaa zina u nacday nin dadkiisa u raba zinada maar ku yiri yaa lagugu fasaxa waa iyadaad ka zinaysatid aan kuu ogolaanay ciddan kugu fasaxnayeed ila nin ogol gabadhiisa baa arkay in hooyadii ogol in naagtii ogole waa soo dhawaaday ninkii wuxuu nabi allow baashaasi waa i dhibtay zinada dumarka xidibayo inkaariyo dhacday walba haddaan hadda jaanisee la cididii laygu fasax lama arko habaryaraha laygu fasax ma dhici karo suurinta ma rabeen eedooyinka laygu fasax ma dhici karo eeday uma rabeen markii dhinacaas bay wuxuu nabi allow waa i dhibtay zinada iga duceeyo ilaahay xagga baashada xagga inuu kasoo jeediyo abaar dabadeed maalin dambu soo noqday nabi allow intii waa dhaamaane dumarka dhan iga habaaru ilaahay inuu dumarka iga soo jeediyo dumar oo dhan ba xalaal iyo xaaraan ba ilaahay inuu nacsiiyo maalin dambu rmada wuxuu yidhi nabi allow ilaahay wuxuu ifkaan keenay muslimya gaal naagaan u nacbayo meeshii rabtaa ka timaadeen haddaan naag arkayna seef surka kaluba iska rabaya ijtihaadiba waa laga goy waa laga zuuriya soo arki maysa marka waxa weeyaan macnaha waxaan ka rabaa ninkii uu zina ku orday waxaad ka zinaysanayay tahay waa nin gabadhiisa ogow waa nin naagtiisa ogow waa nin habaryartiisa ogow meel cid ku habal lama arko baasha la iska dhe hadda hadday diidaan adiga guriga lagu dabamarayna ogow nimankaas dabamaray adiga guriga lagu dabamaraya الحديث الحادي عشر حديث كي شنية طبنا مروي وحا لغا وري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابي هريره وحا لغا وري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قال لي رسولك انه يريد كو ايو كو وري ابي هريره من قفك كان هذه من بالله واليوم الاخر الهي ما انت مدري ما يقفك فليقول خيرا قفكاس واحسن هيراده ولا يسمد الله اسكافس haday dhabka tahay ilaahi inaad rumaysan tahay inuu kabaal marinayo hadaad garanaydo maalin lays abaal marinayo inay jirto yawmul aakhir hadaad rumaysan tahay war wax aad wax ka helaydo dheefe kaaga soo noqonaydo ajri ku helayda dheh haddii kale shib dheh iska aamusa imaamu shaafici wuxuu yidhi weligay hadal aan hadlay ee aamusaan aamusay duula xayaatay kama shallaayin weligay aamusaan aamusay ma ka shallaayin laakiin hadal aan hadlay inaan ka shallaayin wax badan dhacday way dhacday abow maxaa warkaa u tiri inaan idhaad ma ahan dembiya ogow isagoon dembi ahayn iska dayntu ka fiican taha inaan hadal aan hadlay ka shallaayin way dhacday laakiin aamusaan aamusay weligay ma ka shallaayin marka wuxuu yidhi oo kale imaamu shaafici nina inta u yimid ay masaa'il ka wada doodeen imaamu shaafici markaasuu markay masaladii imaamu shaafici sidii siday ahayd xaqa markuu u caddeeyo u faahfaahiyey uu ninku intuu masalada yeeli lahaa ama wuxuu ku diida keeni lahaayo wuxuu huri waayey waa doqon iyo ardaaniga shaqadiisa waxaan xaq rabinaa shaqadii saas tahay mawta inuu imaamka caayo yidhahdo na allah kugu yaali iyo balaayaad qabtaa iyo waa xuntaa inuu yidhahdo shib uu iska yidhi imaamu shaafici uma jawaabin ninkii waa cay daldalay daldalay daldalay shib uu iska yidhi dadkiya waxay yidhi imaam shaaficiyow nin codkar ahaad ahaan jirtay hal koo nabar maa ku tuurtay ninku shib kaaga yidhaahdo wuxuu yidhi imaamu shaafici ninka jawaabtiisu oo loo jawaabaahi asukuutu lewa jawaab laxmaqi asukuut eli xikmad sheegaaye ma mugta masale aan ka wada warramayna caygu aado in habartaa iyo saasay tahay u aadiyey mugta jawaabtiisu waa in laga aamusu yidhi jawaab kaleta ma laha abaartiisu sahal lewa asagoo inta buuqaa iska tago intii ku dhamaanaya ugu sidaas lewa mid kaleeta isaguna imaamu shaafici waa xigni xakiima weeye imaamu shaafici wuxuu yidhi waan ku caayaya imaamu shaafici ay qabriga kula gasha ninka ilaahay xigmad siiya lama rabe ogow imaamu shaaficiyo waa ballan inaan ku caayo cay qabriga kula gasha inaan ku caayo war daqonow kama aamusin si awal ugu aamusnay wuxuu war saas ma ahan aniga qabriga ila geli mayda caydu adiga qabriga kula geli say adiga camalkaaga tahay ay alfidi min qawli lilah ladayhi raqibun catiid wixii aad hadda igu sheegto aniga i raaci mayaan qabriga ii raaci mayaan adiga camalkaaga tahay ku raacaya ama isu daraw ama isu raaw aniga waxba haygu danayn waxaad rabta sheeg waa sidaas le xikmadu oqaan haddaad ilaahay iyo maalin dambarmaydi oo aad ogtay in lagu abaal marinayo wax ku anfaca sheega dinkana iska dheh waman kaana qofkaadi yuminu billahi walyawm alakhir ilaahay iyo maalinta dambe mid rumeeyey qofkii ahaaday falyukrim jaarahu deriskiisa ha xushmeey deris qadarinuu leeyahay in la dhibo maaha n hadda tabar qofba qofka kaleeto wuxuu isku dayayaa deriska in un dhibo un ahay marka derisna in la dhibaa hidawgiisa ma aha haddii ku dhibana dhibkiisa in loo dulqaato ay ku fiican yihiin naftaa ogolayn oo ardaalho iska qalaf qalaf leh waxaa weeye asabru sibrun wacaaqibatu maxamuudaa leena hadda hadda derisku kaa xumaado dada ka carartood ka guurtay waa aboostay ogow alyar ma aha lakin maxaa kasii macaan isaga dulqaada dhibkiisa isaga dulqaada faa'idaad helaysa cajaaib iyaga hadday xasanaad leeyihin xasanaadkaagiiy ku siinayaan oo kugu shubaayaan haddaysan xasanaad lahaynna adigu dembi daymaysa iyo-aadkaagiiy guranayaan ilahina waa kaa raali noqonaya iskaga dulqaada adigu marka markay kuxumeeyan hataa is adigu karaameeyo xushma ku samey kaa falyukrim jaara deris wuxuu abbaar u leeyahay in la karaameeyo waman kaana yuminu billahi walyawmi alakhir ilahi iyo maalinta madrume qofkii ada falyukrim dayfahu martigiisa ha ha karaamiyo isna ha xushmeeyo oo martigu karaamuu leeyahay waxa oo aan xadiidkaas kollay ku dhaqmaynin cawaamu lmuslimiina oo reer beleda ree ree miigaa hore ogow mar haddii haddaan haddaan xadiidka ninkii yaqaana kolley waab dhici karta inuu is adkeeye oo xoolaha laxwga badan wax ka bixiye laakiin ni dadkii aan xadiidkaan aqoonin ree miigaa roone ogow ree miigu martida waa sooraan qayb uma ay ka tahay ree magaala sheegay isku tasha le magaalada timaado falyukrim dayfaw mi iyo magaalana ma kala leh ilaah nabi maxamed wuxuu leey sala allahu alayh wasalam qofkii ilaahiy maalinta dambe rumeeyey martidiisa karaamay marka martigu karaamada uu leeyahay oo inaad karaamaydo adow uu kugu leeyahay waa saddex maalmood inaad soorto maalinta hore maba ahaan sunna ugu waajib way maalmaha ka dambaydana waa sida fiican mustaxsan wax wanaagsan waay saddex maalmood kabacdina io joog haddaadan dhihin inuu kula joogo isaga ku dambaabaya oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam qofna u xalaal ma ahan inuu qofka walaalkiisa lasii joogo markuu martigeliyey dabadeed kusii joogo ilaa uu ka dambaajiyo xadiidka macnihi sidaasa oo say dambaajintu tahay qofkii haddaa shala soorto daraad soorto tii kooridi soortay maantana uu weli joogo walaaya kuqaadi weli waa fadhiyaa hadday alele su-aalkiisa ina marka k haddaad ka tegi diido wuu dambaabaya inuu ku habaaro oo balaayo kugu daldalo ku caayo ay keenaydaha ogow marka inaad qofkii xaq waxaad ugu leedahay marka haddaad tahay saddex beri qofkaas inuu ku sooro maalinta koowaad dadkiisa iyo naftiisa waa inuu kaaga roonaado waa daw xaqu martigu leeyahy waa labada maalmood oo ku xigtana iyo habeenadoodana dadkiisuu lamid yahay hadday dadku qadaan waa la qadaya hadday quutaanna waa la quudan looga roonaa maayo kabacdi haddaan lagu ceshan ma banaan inaad joogta waa ka dhaqaajila rawahu lbuhaariy wa muslim xadidkana muslim iyo buhaari ayaa xadiidka wariya alxadiiu saadisu alxadiiu saadis cashara xadiidka lix iyo tobnaad numar wiyan waxaa laga wariyey can abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabigu ka wariyey sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ka wariyey abu hurayra ana rajulan qaala inuu yihi linabiy sala allahu alayh wasalam nabiga inuu yihi awsinii nabi allow i dardaaran qaala nabiyu sala allahu alayh wasalama nabigiina wuxuu yihi laa taqdab caradaada ha fartoomin ha caroon maaha ma la yska dayn karaayo carad ha caroon ha ku laqbayn maba ahan laa tamtathil biqadabika caradaada ha yeelin ha u hoggaansamin markaad xanaaqdo waxay naftu ku leedahay wax kastoo gafa dheh hadal kastoo xun inaad tidhahdo ficil kastoo xun aad samaydo iyay naftu ku faraydaa caradaada ay ku amri ha yeelin laa tamtathil biqadabika wa laa taqdab caradaada ha u hoggaansamin ha fartoomin faradda rajulu ninkiibaa wuxuu celiyey asu'aala su-aashii faacilku waa ninkii faradda rajulu ninkiibaa wuxuu celiyey asu'aala su-aashiibuu celceliyey miraaran dhowr kaloo celceliyey kullu dalika mararyaalkaa mid kasta oo ka mida qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu mararyaalkaa mid walba wuxuu odhanayaa laa taqdab caradaada afartoomi waa saas ogow oo nabi moxamed sala allahu alayhi wasalama waa xakiimkii aad taqaanay waxaan ka naqaan baa iska yar aan maqalnay aan idhaahne xikmadiisa nebiga aynu maqalnay weeyo su-aashaan wax badana la weydiiyo nebi allow ii dardaaran rag badana yidhi markaasaa nebigu ninba wax gaara u dardaarmay waxay tahay qof walba sida u munaasabka ah nebigu ugu jawaabaya iyadoo su-aashu isku mid tahay ayaa jawaabtii iskhilaaftay saa dadkaan isku dan ahayne dadkaa qofba waxbaa u dana qofba wixii u dan tahay u sheegay ninkaani wuxuu ahaa nin aad u cara badan ninkaan saa'ilka ahi nin aada u camal kululu ahaa markaasaa nebigu wuxuu gartay haddii ninkaani caradiisa ninkaa xanaaqa kulul u yahay si uusan caradiisa xakamayn oo uusan celcelinin inay caradiisu keenayso fasaadu diinihi wa dunyaahu wa aakhirati in diinta iyo adduunyada iyo aakhiradaba ay ka fasaadiya caradiisa u keeni markaasuu wuxuu yidhi wax aan kugula dardaarmo waxaa kuu fiican ma caradaas ninkaas camalka kulula tahay inaadan caradaada uhoggaansamin isxakamayso haddii kale intii aakhriya adduunba waad weyn iyo diintiiba waa xikmadda waa intaa weliba su-aasha ninku nin wuxuu nabiga ugu celcelinayaa waxay tahay wuxuu moodaa nebigu wixii uu u dardaarmi lahaa inay weli dhiman yihiin ee waa ku qanci lahaa ninkan marka koowaadba hadduu fahmo inay xabaddu taa tahay dardaarankii inuu inta lagu gaabiyo hadduu u garan lahaa wuuba ku qanci lahaa ee wuxuu sida wixii nabigu waa waa waa ka mashquulay waa ku hilmaansan yahay markale xasuusi isna xasuusi waa sidaa nebigiin marka saxaabigu ninkaas wuxuu yidhi isaga ku sheegay fi bacdi riwaayaati waxaan fiiriyo yidhi xagga inta usii jeestaan fakale yidhi horta sida laa taqdaba nebigu ku noqnoqda maxay tahay waxaan ogaaday in aad camal kulin inaan ahay markaan caroodana carada waxaan gartay yidhi inaan haddaan caradaas laqaban la xakamaynin adduun iyo akhriya diintaba inay fasaadinsa faktafaytu waa ku kaaftamay wasiyadii bis alaylatan waa kugu filan tahay wax kugu filan inay inay inay tahay inay inay tahay inta u gartay buu halkaas xagga ula sii jeestaa alxamdulilah caradana qofka lagama reebin ha caroon ma ahan saha ka dhigin ee qofka mustadaaciisaa la amraha ogow waxaa la amraa qofku wuxuu awoodo caradana la iskama dayn karo qof carada wuxuu iska dayn karaa ma ahan waxaa la yidhahda carada la yidhaha qofku wuxuu dhibsanaya markuu arko thawraanu dami lqalbi wa waxa la yidhaahdaa imaanaya dhiigga wadnaha kacaya jiig qofka jirkiisa dhiiggu wuxuu ugu jiraa sida biyaha ama qoyaanku geedka qoyan laantiisa iyo mayraxdiisa ugu dhex jiro haddaan hadda geed qoyan hadda soo dilaacino mayrax haddaan kasoo kasoo dilaacino wax biyaho ka dareersamaya lama arko haddaan ma joojinana waa ku jirtaa qoyaan waa arkaynaha ogow saas oo kale qoyaanka jirka ugu dhex jira ogow marka qofku dhiig shubmaayo ma ahan jirkaan dhiig qulqulaya kuma jiro ee dhiig oo iska dareera jirka isaga isaga isaga qasana meesha ku yaalla marka qofku wuxuu dhibsado u arko awal horeeto qofka jirkiisa iyo wadnaha isla shaqaynaya laba halbowlaa ilaahay qofka jirkiisa dhan halbowlayaalkiisa ka koobay waxaa la yidhaha shariid iyo warya waxaa la yidhaha sharyaan iyo weriida leedahay sharyaan iyo weriid qofka halbowlaha jirkiisa ku jiro o dhan waa intaa keliya halbowle kale ma jiro halbowlayaalka marka midna dhiigga jirku aadsiiyaa midna jirku dhiigga kasoo celiyaa midka dhiigga soo qaadaya xagguu ka soo qaadaya dhiigga wadnuhu ka soo qaadaya midka soo celinayana wadnuhu ku celinaya dhiig shubmaya ma ahna waa dareere xaggaasna u leyrsamaya tartiib xaggana u soconaya markuu qofku caroodo wadnihiiya dhiiggu xoog uga soo kacaya xoogna waa ugu dhacaya markaasuu qofku kala badbaday yam yam yam qofku waa tartaraya ma garata dhiiggi ilaa dareeraha qoyaanka ahaa aa dhiig wadnihii tuba ahaan shaw ugu leey markaasuu tuba ahaan isna uga soo boodaya qofku markuu uu xanaaqsan yahay bal taaba jirkiisa waa kululih isagoo qarqaraya o qarqaryahayd qofku hadduu xanaaqo waa kululaanaya maxaa kuleelka keenaya oo warshadii xoog u shaqaysay wadnihii xooga xooggii xoogu dhiiggii u tuuraya xagga utuura xaggana ugu tuuraya marka dhiiggaagu yuu xoog u ordin qofka lama dhihi karo caradu waxay tahay waa dhiiggaa kacaya waay qofka dhiiggaagu yuusan kicin lama dhihi karo saa qofku dhiigga ma celi kareen wuxuu yeeli karaa lakin la amri karaa markaa dhiiggu kaco ha tartarinaysa celi war tartiibso waa sidaa waxaad arkaysaa qof oo waxaan markuu uu miisaankiisu joogo caqligiisu joogo war laga xishoodo adigoo markaad maqasho aada yaxyaxaydo asagoo kaa sharaf fiicnaa oo kaa dhawrsanaa oo kaa muru'a fiicnaa a waxaad arkaysaa adigu wax aad markii aad maqasho adoon dhihin adigu aada yaxyaxaysu dhahaya waaad aad dareemaysaa oo in badan aad aragtaa qofaa xanaaqaya markaas wuxuu leeya habartaya ii banaan haddaana saas yeelin war la dhihi karana maaha qof maskaxdiisu joogta war u dhihi kara maaha habartaya ii banaan wax qof maskaxdiisu joogtaa udhihi kara maaha lakin qofkii isma isma hanan karayo waa waa dhiiggii xoog u dirqinaya waa sidaas marka inuusan tartarina la amray qof marka inu isceliyo usan tartarin bis tartiib isceliyo oo wuxuu yeelayaa haddii hadduu biyo u dhow yihiin biyo inuu ku weysaysto hadday sahlan yahin inuu qubaysto haddii labadaas hadday sahlanaan waayeen hadduu taagnaa inuu fadhiisto hadduu fadhiyo inuu jiifsado haddii jiifay xataa inuu maro sii hudo sii huuriyo waxa wey waa inu inuu qofki isxakameeya la iscelceliyo haddii kaleeto inta tartan diintii wax walba ka hadlaabaya rajulku qaala nabiy sala allahu alayh wasalam nabig wuxuu yihi awsinii dardaaran qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigina wuxuu yihi laa taqdab carabdaada hafartoomin faradda rajulu ninkiia wuxuu celiya as-su'aala miraaran dhowr goor su-aasha ku nonoday kullu dalika mararyaalka midkaas oo kamid a qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabig wuxuu leeya laa taqdab caradaada hafartoomin rawahu lbukhaariyu muslimu rawahu lbukhaariyu wallahu aclam قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير جزائه الحديث السابع عشر xadiidkii toddobiyo tobnaad baa marwin waxaa laga wariyay can abi yacla saxaabiga abi yaclo la yidhahda baa laga wariyey shadaad ibni awsin ninka shadaad ibni aws la yidhaha baa laga wariyey radia allahu tacaala canhu can inabiyi nabiguuna ka wariyey sala allahu alayhi wasalama nebigu qaala inuu yidhi in allaha tacaala ilaahay kataba wuxuu ilaahay qada kataba wuxuu waajibiyey alixsaana wanaag samayn ilaahay wanaag samayn buu waajibiyo calaa kulli shayin qof walboo mukallaf oo ku waajibiyey markaan kataba macnahaas aan siino calaada sideeda inta u dayno baan shay-inna mukallafkii ka dhigeen saasaa la yidhi in allaha kataba ilaahay wuxuu waajibiyey alixsaana wanaag samayn buu wuxuu ku waajibiyey calaa kulli shayin calaa kulli mukallafin qof walba oo la takliifiyey ilaahay wuxuu ku waajibiyey ixsaan inuu sameeyo ixsaankuna wuxuu noqonayaa inuu camalkii ilaahu diray la yimaado sidii alla ugu diray qaabkii alla ugu dirayna uu la yimaado inuu camalkii hadduu ka tago ixsaan maaha haddii uu la yimaado wixii ilaahay u diray asii qaabkii uusan ula imaanna ixsaan maahan calaa maa amara allahu bihi sidii alla amray inuu la yimaado fa idaa qataltum markaasaa tafsiil yar la geliyey oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam fa idaa qataltum fa idaa aradtum an taqtuluu inaad wax dishaan haddaad doontaan qof hadduu in la dila xaq u yeesho fa axsinuu wanaajiya alqitlata hay-atu dilidda dilka u wanaajiya markaa qofka haddii uu abbaar u yeeshay in la dilo dilka ha loo wanaajiyo oo sidii ilaahay u amray ha loo dilo haddii la qisaasayo ama salaad uu ka tegay loo dilaayo surka ha laga gooyo seef afla kow ha looga siiyo haddii markaa gacan la goynayo xubin la goynayo iyadana qaabkii ilaahay amray oo fiicnaha loo gooyo oo qisaas iyo sariqo iyo waxaas loo goynayo xuduudii haddii ay tahay zina uu galay loo dilayana ixsaanulqitla waxay noqonaydaa dariiqaas dhagaxii in lagu dilo ilaahay uu amray qof zina soo guur soo maray oo muxsan ahaa oo shuruuddii kamishay oo kabacdi zinaystay hal la dilaa ilaaha yidhiye washaykhatu idaa zanayaa farjimuuhumaa albattata nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim waa ayad qur'aana weeye marka laakiin waa mansuukhu tilaawa aqrinteedaa la nasakhay laakiin xukunkeedii waa joogaho hata waata waa ka rajmiga kutubto dhanka ugu qorayn marka haddaad wax dilaydaan fa axsinuu fa idaa aradtum an taqtuluu inaad wax dishaan haddaad doontaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata alqitlata hay-atu dilidda markaad dishaan kabacdi wanaag sameeya ma ahan ee markaad dilka rabtaan oad u socotaan inaad wax dishaan qaab wanaagsan qofkii ha loo dilo hadday ay qisaas tahay waxa weeye ixsaanka oo qofka loo samaynayaay waxay tahay haddii xataa zina uu soo maray lagu dilaayo waxa ixsaanka ka mida qofka marka in la dilo oo go-aan ficilka marka lagu fulinayo wixii ka horeeya inaan lacanaadin inaan xabsi lagu dhibin inaan cuno loo diidin cabitaanka loo diidin inaan la xirxirinin qofka in loo wanaag sameeyo waxa weeye cunitaankiisa iyo cabitaankiisa iyo dharkiisa iyo cibaadadiisa dadkuu kala mid yahay ixsaan in loo sameeyo lewaay marka la dilayana qofkii inaan la silcino si qaab silaca inaan loo dilin oo birta lagu caalin oon hadba meel looga mudine qofkii in la dilaayo waa ogyahay waa loo sheego ogow isagoon arkayn qof gadaalkiisa ita ka yimaado surka inuu tartiib seefta dhag uga siiyo waayo qofkii caadiyaho iska sheekaynayo meeshiisaan iska fadhiyo waa tacdiiba moogta haddii seeftii hortiisa lala soo istaago ama midii seefta hortiisa galka looga bixiyo la tustuso iyo waa waa dilkii oo oo dhowr goora ma garata faida qataltum faaxsinu lqitla haddaad wax dilaydaan qofka hay-addaad wax u dilaydaan hay-ad qurxoon ha noqoto oo yaan tacdiib ku jirin dilkii un moogiya dhib kale yaysan wehlin waidaa dabaxtum haddaad wax biraynaydaan waidaa aradtum an tadbaxuu inaad wax biraydaan haddaad doonaysaanna fa axsinuu wanaajiya adibxata hay-atu biraynta si wanaagsan waxu bireeya oo oo waxa weeye midi afla oo si deg dega haddiiba meesha loo marmariyo oo iyo iyo aadaab badan oo kaleeto oo meesha aan ku arki doono waliyuxidda axadukum midkiin ha afeeyaa nabigu yihi shafratahu mididiisa ha afeeyo haddii mididu ay kaa saawiir tahay ood midi saawira wax ku karkarto oysan af lahayn neefku baktiba lee weeye ogow walmunkhaniqa uu noqonaya haddaad midi aan af lahayn neefka inta ku kirkirto xooggaaga kula taagsato hig ku siido markaasi si silaca ku goydo neefka waaba la ceejiyey ogow wuxuu neefkii baktiyeyba intaan hungurigiiba go'in waxaa la rabaa middidu inay af leedahayo neefkiiyo xoog leh haddiiba ay ka wsiida hunguriga sidaa la rabaa walyuxida axadukum midkiin ha afeeyo shafratahu mididiisa oo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu waxa uu biraynaya neefka uu biraynaya ha u raaxeey inuu la dhiba lama rabo oo midi dhib lagu jiid jiido in allaha tacaala ilaahay dikriguu sarreeyey kataba ilaah wuxuu waajibiyey aan markii hore marna marka calaa kulli shayin calaada inta sideed u daynay baa waxaan yidhi shaygu waa mukallafkii cid walboo mukallafaha ilaahay wanaag samayn ku waajibiyey wanaag samayntaasna wuxuu ilaahay amray inuu qofku la yimaado sidii ilaahay u amray qaabkii ilaahay u amrana ula yimaado waa saas waxaa marka la ah in macno kale waxay tahay in allaha ilaahay kataba ilaah wuxuu dalbay alixsaana wanaag samayn buu ilaahay dalbay kataba bimacnaa dalabaan ka dhigin ilaahay baa wuxuu dalbay alixsaana wanaag samayn calaa kulli shayin markaas calaadu bimacnaa fi ama bimacnaa laami calaa kulli shayin likulli shayin shay walba loo wanaag sameey shaygiina mukallaf maha wa iska caama markaas ow ama fii kulli shayin shay walba dhexdiisa ilaahay ku dalbay ama ilaa kulli shayin shay walba intii ka loo wanaag sameeyo in allaha ilaahay kataba wuxuu dalba alixsaana wanaag samayn calaa kulli shayin ilaa kulli shayin shay walba loo wanaag sameeyo ama likulli shayin shay walba loo wanaag sameeyo ama fii kulli shayin shay walba dhexdiisa wanaag lagu sameeyo shay kasta ilaahay wanaag u dalbay wax walba ilaahay dhinaca wanaagsan buu ilaahay ilaa la jiraayo finicnaanta ee xumaha ilaahay ma rabo markaas awal la tafsiiliyo macnaa shay walba ixsaanka uu iska leeyahay markaas tacmiim aan shaydii mukallaf mukallaf aan ka daynay oo shayga caamkiisii u daynay wax walba ilaahay wanaagga siiye cirkii ixsaan u ilaahay u dalbay dhulka wanaagu u dalbay jinnigii insigii yacqil maa laa yacqil xayawaankii malaa'igtii cid walba wanaaga alla u dalbay cid ilahay xumaan u dalba lama arko mid walbana wanaagga loo dalbay dee qaab gaaruhu noqonayaaho inuun qaab gaara loo fiiriya noqon oo qofku isagu naftiisa wanaaga in qof naftaada waxaa lagaga dalbay inaad u wanaag samaydo waa inaad dembiga ka celido daacada ilaahayna ku wado naftaada wanaag samaynteedii saasaa ah inaad naftaada daacada ilaahayna ku ku samaydo macsidana ka celidaa wanaageedii ah ee baalkii la ohan jiray waxaa macnaha noqonaya khalqiga adiga kula xiriiri oo ahalkii iyo awlaaddii iyo dadka shaqaalihii wixii ku ahaaye wanaag samaynteediina waxay noqonaya inaad dabeecad wanaagsan kula dhaqanto inaadan ku qallaf noqon aad u jilicsanaato macruufka afarto munkarka ka reebto waxay u baahan yihiin oo sharciya inaad barto waxaysan dhib qaban karin inaadan u dirinin wakaasa inaadan dayacino xuquuqdooda aadan hadlayn wahalo majara sii kahe qof walba khalqiga kale wanaag samaynteedu waa u nasiixadii noqonayda inaad dhibkooda u dulqaadato wixii wanaaga ka yimaado inaad ku mahadiyo wixii xumahana inaad ka sabarto ambiyada inaad rumaydo siday yihiin uad u adeecdo xurmaydo culimmada inaad xushmaydo wahalo majara iska caam laakuda katabal ixsaana ilaahay wanaag samayn buu wuxuu u dalbay calaa kulli shayin shay walba shay kasta alla u dalbay likulli shayin shay walba alla u dalbay faidaa qataltum faidaa aradtum an taqtuluu inaad wax dishaan haddaad doontaan markaa faaxsinuu walaajiya alqitlata hay-atu dilidda yaan qofkaa la dilaayo si silac ayaan loo dilin ee si qomaha loo dilo cunitaanka yaan loo lagu dhibin oo loo diidin cabitadku kala mid yahay wax cuniddii wax cadaabkii dil unbuu yeeshay qofkiiye ciqaab kale in loogu dara ma ahan dadku intay cunayaan cuno intay cabayaan cabo waktigii iyo cibaadadiisa iyo shaqadiisa kale iyo wixiis hawlihiisa kale u fasaxan yahay laakiin un la dilaayo bis keliya marka la dilayana midida af kale seefta af kale jag in surka looga siinayo ahay isagoo weliba qofka marka aan dareen la gelin oo hortiisa iyo inta lala yimaado waa lagu dilayaa iyo aan la dhin hadalku dhib kaleu noqonaya ma garat waa lagu dilayaa iyo xilligeygu lagu dilayahay soo dhawaatay iyo dilayaa qofkii tacdiibay noqonay ma garata waa un ogyahay in la dilayo yaan warkan yaan lagu dhibin waa dilka keliya hawsha ahaata saas lee weeye faaxsinuu wanaajiya alqitlata hay-atu dilidda wanaajiya waidaa dabaxtum waidaa aradtum an tadbaxuu macnaha qolo waxay laga sheegay si fiican aniga kulli ila cajabsa sharci ahaan waxay noqon doonta ma lakin nafteedu ila fiicnaatay sameeyana qofka marka la dilayo waa la duraahay yidhahdeen marka qofkii iska tala waxba aan ogeyn iska daroogaho eber waxba aan garanayn asurkalas aniga caadi ila cajabsanta qofkii mar walba waa dhima lahay dareenka laga qaado waa loosii roonaadee ogow haddii dareenkiiba laga qaadasa waxba dareemen waa loo sii roonaad waidaa dabaxtum idaa aradtum an tadbaxuu inaad wax bira inaad wax biraydaan haddaad doontaanna faaxsinu dibxata hay-atu biraynta wanaajiya oo si si qorxoon shayga ha loo biray markaasi aadaab kooxay leedahay hay-adda oo macnaha ixsaanka noqonaysa neefka la biraynayo isagoo ooman waa inaan la birayn waa in biyo la siiyo neefkii horta biyo la siiyo markii neefkii biyo la siiyo dabadeedna neefka ma haddii uu yahay wixii surgaabnaa haddii uu yahay halkaa kore waa in laga bireeyo saasa nafta uga bixi ogtahay wixii surgaaban kor in laga bireeyo qalaanqulyaha kore wixii sur dheerna hoos in laga bireeya nafta uga bixi ogtahay haddii uu neefkii wix surgaabnaa haddii uu yahay xayawaankii surka gaabnaa yahay waxay tahay ixsaan loo sameeya waxay noqonaya in la jiifiyo iyo isagoo taaganaan la birayn marka la jiifiyo waxaa ixsaana inaan lugihiisa laysku xirinin ee calal aqal hal lug lug loo reebo lugaha luguha jeenyaha maahe lugaha dambe mid in loo ogolaado labada hore iyo iyo lug lug dambe saddexdaas haba laysku xiree afartooda waa inaan laysku xirin hal lug waa in loo fasaxo oo uu ku rafto haddii kaleeto laakiin afartiiba haddii laysku xidho waa ziyaadatu tacdiibin ay noqon rafashada neefku uu rafanaya ay nafta bixideeday sahlaysaa xarakaadkaasuu samaynayo haddii la xayiro marka naftiya weli ku dhiban ku jiritaankeediya kusii daahaya waana dhib dheeraada waxaa macnaha neefkii haddii laji wax surgaaban yahay waa in dhinac loo dhigaan iyo dhinaca loo dhigaya meesha la dhigaya waa inaysan qodxo iyo dhagax iyo wax feeraha ka mudaya wax dhibaya waa inaysan lahayn neefkii marka int ila intaan la birayn dareen uu leeyahay ogow markii la bireeyo hungurigu hadduu goo dareen ma leh laakiin inta uu dar wax dareemayo wax dhinaca ka dhibayo hoosta waa inaysan ka jirinin waxaa kaleeto ixsaan loo sameeyo noqonaya neefkii markaa marka la bireeyo rafashadiisa in loo ogolaada waa ixsaankii qayb kamid ahaani oo uu rafto nafta bixideeday sahlayda mididu inay si deg dega hunguriga mid ugoy karta inay noqoto oo midi afla ay noqoto waa ixsaan loo sameeyo inaan tartiib loogu liicin jaf haddiiba lagu siiyo oo laba goor iyo saddex gooroo la mariyo ay hunguriga jarto ee marka la afaynayo inaan la maqashiinin meesha qajaf qajafteeda oo aan la tusinin ee laga qariyo inaan lagu biraynin neef kale meel lagu bireeyey inaan lasoo agtaagin mid kaloo la biraynayo inaan la agtaagin ama mid kaloo rafanaya lasoo agtaagin waxba usii daran kusii jirin neef isagu uu xoolaha kale ka yaqaanay oo maalan hooyadiisa u ogolaa neef u ogolaa un neefuu ogolaa inaan ridi ceesaantii iyo waxartii ay dhasha lagu horbirayn ama ceesaantii inaan hooyadeedu ay taqaano oo ay ka dabagoohaydo inaan lagu agbirayn tacdiibay noqonaya ma garata nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu arkay nin saxaabiyahoo neef biraynaya markaasuu neefkii markuu surka uga istaagay ridii markuu birayo surka uga istaagay uu mididii inta tabay inaysan af lahayn oo mididii meesheedii ku sahday waana ku taagan yahay nabigu sala allahu alayhi wasalam war laba goor maxaad u dilaysaa uri dufka bixi waaye neefkii waa birayn laba ridiina waa daya surka uga taagan yahay midida uu sahayay fiirinayda war ka daayo yuri laba goor ha dilin mar hore maxaa usoo usaafayn weysa midida ka daayo laba goor neefka ha dilin marka waa ixsaan u sameey neefkan oo inaad unbiraynayda ma ahe dhib kale ha ugu darin sidaas le waa neefkii neefkii oo oo surgaa surgaaban saa ha la yeele neefkii surkiisu dheer yahay baageelii iyo gorayadii iyo wixii lamid ahoo sur dheer iyaga hoos ha laga bireeya iyagoo taagan in la bireeyo ah ixsaan loo sameeyo ah inaan la jiifina iyagoo taagan la bireeyo geeli marka isagoo taagan sida loo biraynayo waxay tahay marka dadka anagu dhaqanka anagu neefka waa la fariisiyaa mid taagnaanta in lagu bireeyaa neefka u roon annagana noo dhib yara ogow annaga qofka biraynaya dadkaa neefka qalaya waxa u dhib yara isagoo taagan in la bireeyo sababto waxay og tahay fariisintiisa dhibaa laga maraa markii la fariisiyana xari kalaa lagu sii daraha waa la xidhaa mana loo baahnee ogow neefkii inta la hogaamiyo isagoo ku hogaansanoo xarigga surkaaga xidhan yahay jeenigaas biicdaa la laabaya jeenigii biicdaa markaad laabto xaggiisa surka usoo laab neefku waa iska taagan yahay ogow carari maayo jeenigaana laaban surkiisii xagga u laab marka dhinaca miig biicda xaggiisa u laab haddaad lugta uu ku taagan yahay jeenigii miigga midigtaha ku taagan yahay xaggiisa haddaad surka u laabto waa kaa dababoodaya su waa dhacayaa wuu iscelinaya marka inuu kaa dababooda ku qasbanya si uusan kaaga dababoodin jeenigaanu ku taaganya surka ha kaa ceshaday xaggaan u laab lugta laaban xaggeeda surkiisa u laab ku soo raaci maa surka isagaa marka kuu diidan neefkii isagoo iska taagan oo oo meeluu cararaya laarag oo ada dhibiya fariisintiisii canaab ka maraynin lugtaana kuu laaban surkiina xaggaasa hogaankii la aado tartiib qarjaf meeshaan ka sii boodi maayo carari maayo meel dambe lama arko hungurigu markuu go-ano surkiisi usoo daa haddiiba halkaan halkaan laga kirkiri maayo meeshaan koleeto oo seedahan koleeto halbuuliyaalkaasa margiyaha hala gooyo waa cadaab dheeraada ziyaadatu tacdiibin waa inaan margiyaha haddiiba la gooyin weeye loo daayo markii aad hungurigii la gooyo surkiisii lasoo fasaxaya dhici maa inta naftu ku taagantahay inta naftu ku jirto lugtiisiina loo furi maayo lugti waa xihan tahay surkii iyo adinkii afraad noqonaya saddex waa ku taagnaa markii naftu ka baxdana dhinac hore waa udhac bisinka uu qabtoo bireeya ayadoo sinana markii naftu ka baxdana dhinac hore waa udhac markaas aduma soo fariisata siisa u qalata ee ilaahay baa yidhi fadkuru ismallahi calayhaa sawaafa geeli bisinka uu qabtoo bireeya ayadoo saddex adin ku taagan sawaafa saddex adin ayadoo ku taagan ilahay yidhi ilaahay ma dhihin fadkuru ismallahi calayha qawaacida iyadoo fadhida hala bireeya lama dhihin cabdullahi ibni cumara wuxuu arkay nin hal bireynaya saxaabigaas wuu arkay nin hal bireynaya oo fariisiya warka joog buu yidhi lama ogola sidaas rasuulullahi maxameda diiday sala allahu alayhi wasalam ilaahayaana qur-aankiisa ku diiday kadaa yidhi hashra saa ku birayn waa saan yeela markicuu yidhi sidaa hashra taagan sidaa u biray rasuulullahi maxamed saasuu geela ku birayn jiray sunatu abilqaasim sala allahu alayhi wasalam rasuulullahi maxamed saasuu geela ku birayn jiray waana qur-aanka amarka ilahay nagu amray le marka saasa ixsaana neefkan geela isagu ma rafa kare ogow waa taagan yahay taagnaantaasuu taagan yahay aa rafashadii ah haddii la haddii la fariisiiyo rafashadiiusan helaynin waa neefkii arigii iyo lo-dii afartiisi adin laysku xiray oo kale la mid yahay ruuxdaa ku daahayda waana ziya ciqaab dheeraaday noqonaya magarta waxaa ka mid a markay ixsaankii kasii mid noqonaya neefka inta naftu ku jirto inaan haragga laga bixin la taabamaa inta naftu ku jirto inay marka dhib dheeraada taa waxaad kuga arkaysaa geeli inta fariisino yaan beraynaa isla markaabana gadaal korkaa meeshaan kora seedaha koraa la gooya margiyaha misna haraggaa laga qalaa laga bixiyaa marka la googooyo waa rafana hilibkii saa isu kilkilaya soo arki maysa hilibkii marka la jarayo weli rafanaya haddii la taagi lahaana si sahlaa naftu uga bixi lah dibaaxintaan rafashadan ma jirtaan waa hore naftu uga bixi lah markays cadaab dheeraad fariisintu waa ciqaab dheerada fa idaa daba wa idaa dabaxtum haddaad wax biraynaysaan fa axsinuu wanaajiya adibxata hay-atu biraynta wanaajiya waliyuxida axadukum midkiina ha afeeyo shafrataw mididiisa walyurix hana u raaxeeyo dabiixatahu midda u biraynaya neefka ha u raaxeeyo si sahlan haddiiba midiya hunguriga kow ha u siiyo oo waxa weeyaan raaxa unbay noqonaysaa intaas raaxa u noqonaysaa aan soo sheegnay rawaahu muslimun xadiidkaana muslim baa wariyey alxadiidu athaamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad marwiyin waxaa laga wariyey can abi darin saxaabiga abi dar layaha laga wariyey jundub ibnu junaadata ninka la yidhaahdo baa laga wariyey iyo wa abi cabdiraxmaan ninka kaleo kunyadiisaasna la yidhaahdo mucaad ibna jabalin ahaa labadaas saxaabi baa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma labadaba allah ka raali noqday can rasuulillahi rasuulka allayna ka wariyeen sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulku inuu yidhi bay ka wariyeen ittaqi llaaha ilaah ka baq waxaa dhici karta dalabku amarku inuu ku jihaysan yahay labada nin midkoodkan kalena uu maqlaayay oo ama abu darra nabigu la warramaya mucaadna waa la jooga ama mucaad baa nebigu la warramaya abu daraa la joogay ama labadooda nimaan ahaynaa nebigu la warramaye labadoodaa meesha maqlayeen intaba inaysan ahayn iska waa dhici kartaa caam iska tahay oo likulli man yata'ataa minhu lamru qof kastoo amar lagu jihay karo o dhan kuwii nebiga la joogay iyo annagaan iyo kuwa naga dambeeya o dhan kulli caam inay tahay ha liyatqi kullu axadin qof walbaaba kullu mukallafin cid walba ee la mashaqeeyey ha ka baqdo allah ittaqi llaha qof walba ilaah ka baq xayumaa kunta meel alle meeshaad joogto xayudu mar makaan ka dhig marna zamaan ka dhig xayumaa makaankii kunta aada ahaataba meeshaad ahaataba marna zaman ka dhigo xayumaa waktigii kunta aada ahaataba xilli kastoo joogtaba ilaahay ka baq meel kastoo joogtana ilaahay kaga baq markaad dadka dhex joogto ilaah cabsida kuma habana keliya markaad kaligaa taana waa la mid markaad masjidka joogto keliya kuma habana suuqa haddaad joogto waa la mid mar walba ilaahay ka baq meel kastana ilaahay kaga baq wa atbici sayi'ata xumahana waxaad raacsidaa bani aadam dembi laga celin waaye kullubna aadama khataa'un reer nebi aadam waa gafayaal ayaa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam marka dembi dayn maynee haddaadan dembi daynin reer nebi aadamow qof kastoo wa atbici sayi'ata xumihii kaa dhaca waxaad raacsidaa alxasanata wax wanaagsan tamxuha way tiraysaa tamxu way tiraysaa hiya xasanadiiba haa sayi-ada tirayda wixii xumaay oo kaa dhacay waxaa tiraaya xasanadii aad la timi sadaqa allahu id yaquul ina alxasanaati yudhibna sayi'aati sidaas le weeyaan nin saxaabiyaa maalin nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi nebi allow xad baan galayaha laygu oogo waan dembaabay nebigu waa ka jeesta mar kaleeto wuxuu yidhi nebi allow xad baan galayaha laygu oogo waa ka jeesta nebigu ninkii intuu qaylada wadaya waktigii la gaaray oo saxaabigii aad garanaysa bilaala wuxuu yidhi nebi allow salaaddii waa la gaaray aqim uu yidhi waa la aqimay salaadiina la tukay waxaa ka horreysay ninkan macnaha nebiga warka uu kuleeyahy horteed abubakar uu kusoo yidhi war naga aamuso ilahay u toobadkeen uu yidhi cumar ibnukhadaab uu kusoo yidhi war naga aamuso ilaahay u toobadkeen uu yidhi waa ku qanci waaye waa saalixiinta dhaqankeeda saasi agu qofku markuu sida ilaahay qof ka baqayo saalixa yahay saas waa ku ammaanan yahay ammaansan rasullahi maxamed a sheegay sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi nebigu xadiidkii shaytaynka wuxuu ku yidhi nebigu qofka oo munaafiq ah ama qofka aada u liitoon mu'minka quman aan ahayn macsida wuxuu u arkaa tixsid sankiisa ku haadayu saas gacanta ugu bitiyay camal oo kale wax dhible lama ahan haddii tixsid sanka kaaga milif milifeeyo o saa iska tiraada waxba dhiba mehe ogow qofka xune dembigiisu saasuu ula fudud yahay laakiin mu'minku wuxuu u arkayaa buur weyn oo inuu qarkeed hoos joogo ayna soo dumayda camal u arkaya markuu dembaabo qofka mu'minka wuxuu u arkaa buur soo dumayda qof hors hoos jooga qofkaa cabsi xumaa qabanaysa ogo kugu dhacday gab kugu tiri buurtii is leeyahay marka ninkani wuu ku ammaanan yahay waxa uu sameeyo uu leeyahay nab allow xadha laygu oogana weliba wax weyn maa waa dembi sakiira kabiira ma ahe ogow sakiira le waa bani aadamku waa iska daciif waa atbici dembi dayn mayo haddii ilaahay qofku un dhowro maahane dukaan uu gadanaya ninkaasi saxaabiga markaasaa gabar aada u fil qurxoon oo aada u weji qurxoon cajaa'ib leh ayaa u timida waxay tiri niyo timiriga gad meeqa weya lacagteedu gabadhii wejigeeda hadduu day u bogay markaas wuxuu yidhi middaas miiska saara mid ka qurxoona xagga ku jirtaa xagga soomar akaagade xaggay u soo laabatay markay miiskii xagga ka soo martay inta usoo dhawaad yii gafuur ka dhunkood wejigeed u dhunkood balaaya markaasuu waxa weeye ciqaabkii cirkiiyo dhulkiiyo isku soo duma camal ay noqoto dembi awal horeeto waxa weeyaan qaflo qofka quruxda jamaalkeeda awal ishaaqay oo miyirka ka qaaday markii khada aan uu sameeyey qofkaan dumarka naag islaameed dhunkooshada ajnabiya dhunkooshadooda waa dembi laakiin waa sagiiro kabiire maaha wax kale kuma samayn jirkeeda wax meel kale kama taaban waa dhunkooda biskaliya markaasuu cararayo wuxuu dukaankii isagoo aan xirin dukaankii oo ballaqan uu iska cararay naagti wax kama gadan ogo waa iska cararay alaabtii orna xataa qaata war kama oga si uu sii ordaya abubakar utago orin kaara igu dhacday xadha laigu og war naga aamus or toobadkeen haddaan cid ku haysata laari waa ka tego cumar uu tego war naga aamuso nabigii u tegey nabigi dhowr goor ka dhagaad ka dhagaaday markaasuu salaadii aqmikadii la gaaro waa la tukay marka wuxuu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam warri markii dhaweed ninkii waxay weydiinaya xadda laigu ogolaa waa kee aw waay ka nabi allow aniga waa yidhi aayaddaas intii salaada lagu jiray kusoo degtay aqim salaata darafay nahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aati aayaddii markii nebigu ninkaa ku dul akriyay wuxuu yidhi aliya haadihi khaasatan am linnaasi caama nabi allow maana igu gaar tahay yidhi aniga miyaa sayi-adaydii salaada iyo xasanaadka kaleeto laiga baabi'inaya mise dadka dhan war waa dadka dhan uu yidhi ina alxasanaati yudhibna sayi'aati wuxuu nabigu weydiye wuxuu yidhi markii oo aniga wey u yidhi salaadda hadda malala tukatay ahe waa lagu dhaafa iska tag in alxasanaat yudhibna sayi'aati waa sidaas le waa xadiidkaana soo arki maysid wa atbici sayi'ata haddii hadda khalad kaa dhaco sayi-ada waxaad raacd waxaad raacsida alxasanata wax fiican ka dabagey salaad tuko oo soom soomo sadaqa bixiyo qur-aanka akriyo ictikaafo ilaahu tooba dhaho wahaakada tamxuha sayi-adii xasanadaasaa tiraydee wa khaaliq innaasa dadkana la dhaqan oo bikhuluqin xasanin dabeecad wanaagsan kula dhaqan waxa weeyaan xadiidku faa'iidada uu leeyahay weynaantiisa a'immada islaamka waxay ku tilmaameen waxaa la dhihi karaa calayhi madaaru lislaam diinta islaamka oo dhan baa isaga ku koobana la dhihi karaa sababtoo ah marka koowaad waxaana la amray mucaamalat allaahi khaaliq anagii sidaan ula dhaqmi lahaynaana la amray oo aan xabadi ka dha ka maqnayn waa ilaahay ka baq maxaa ilaahay cabsidiisii keenayda wixii alla kuu dirayna inaad la timaado wixii alla kaa reebana iska daydo mucaamalata alkhaaliq oo dhammaystiran aada jumladaas keligeeda ku kooban waxay macnaha a'imadii gabal ku fasireen taqwada anlaa yaraaka allahu xayu amarak anlaa yaraaka allahu xayu nahaaka walaa yafqudaka xayu amaraka meeshii alla uu kaa reebay inuusan kugu arkin wax ilaahay iska daa ku yidhi inuusan kugu arkin wuxuu ku amrana uusan kaa weynin waa macno guud oo jaamic ahe uu khayrkii oo dhan kulmiyey caliya bna abi aalibna muxuu yidhi isagu ku fasira alkhawfu min aljaliil walcamalu btanziil walqanaacatu bilqaliili walisticdaadu liyawmi raxiil ajaa'ib xikmadda ilahay ninkaas iyo qaalinimadeeda fiiri wuxuu yidhi caliya bna abi aalib ilahay cabsidiisa maxaa la yidhaha ala weydiiyey markaasuu fasiraya wuxuu yidhi alkhawfu min aljaliil ilaahay waxaa la yidhahdaa jaliil waxaa la yidhaahdaa jamaal waa laba macno oo isu dud awaad rabbi waana jaliil waana jamaal caliya bna abi aalib marka sayidka khaliifka rasuulku ma dhihin alkhawfu min aljamaali ma dhihin alkhawfu min aljaliili uu yihi xikmad weynaa kusii jirtay ogow meeshaas sideeda waxaa la yidhahdaa sifaat ljalaal ilaaha ku sifoobay la yidhaha sifaat ljamaalna ilaahayaa ku sifoobay marka maxay kala yihiin aan garanna marka hore aan kasoo bilowna halkaa sifaat jalaal wa jalaal waxaa la yidhaha tilmaantii ku tusinaysa adiga ku cabsi gelinayso ilaahay inuu halis inuu ciqaab adag leeyahay ku tusinaysa shadiid lciqaab inuu yahay casiizun muqtadirun inuu yahay jabbaarun inuu yahay qahaarun inuu yahay wahaakada sifooyinkaa ku cabsi gelinayaahi ilaahay mid wax khasbi og mutakabirun mid khalqigiisa ka weyn shadiid lciqaabi mid cadaabkiisu daran yahay casiizun mid awood badan muqtadirun siduu dana wuxuu awoodi kara duntiqaamin mid ciqaab adag u saaxiiba iskale inuu yahay sifaatkaasi waa ku cabsi gelinayaan ogow sifaat ljalaala leedahay kuwa kaleetana iyaguna waa sifaat ljamaal raxmaday ku gelinayaan iyo ilahay naxariistiisa inaad rabooto inuu ra'uufun yahay raxiimun yahay sabuurun yahay shakuurun yahay xaliimun yahay adiga dhan haddaad tilmaamahaas markaad fiirido kuwaan oo oo ra'uufun raxiimun xaliimun sabuurun markaad fiirido naxariista ilaahay waxayba noqona wax agtaada yeelo aad ka baqadi maydi markaad fiirido ilaahay gaalkii fircawn aha ee ilaahnimada sheegtay yidhi anaaba rabbiya mar yidhi rabbi kaleba ma jiro laba kelimo oo gafa ku hadloo yidhi rabbi aan aniga ahayn ma jiro maa calimtu lakum min ilaahin hayri ayaan markuu joogay wuxuu yidhi alelh dadku waxay weheshadaan oo kale u samee markaasuu sanamyaal amraha lasoo qor u yidhi sanamyaala la keenay markaasuu yidhi mar kale ana rabbukum laclaa anugu boqorkiisa rabbigiinii saraan ah wahadihi arbaabu sufla rabbiyaalkii hoosena waa kuwaanu yidhi gaalka sidaa sheegtay ilaahay laba boqol oo sano saldana siiyey laba boqol oo sano madaxweyne ahaa ogow rabbinimuuna sheeganaya ilaahay gaalkaas edabdaradaa ku kacay ilaahay intaasoo ixsaana u samaynayay waxaa la yidhi gaalkaa fircawn la yidhi rabbinimo ma sheegteen hal maalin haddii qandha qaban lahayd maalin keligeeda hadduu qandho lahaayo madaxa kelihii wareeri lahaa rabbinimo ma sheegteen addoonnimadu gara laha ee waxaa hilmaansiiyey addoonnimadii waxaa hilmaansiiyey weligiisba dhibaato ma waxun xanuuna qandha ma un qaban lakiin waagii hore saboolnimu soo maray wax inkaaro weeye mogta magacaan siis isaga fircawn lama yidhaha magaciisa cumayraa la yidhahda muscabna waa la yidhaha labada waa lagu sheegaahe fircawnkaani magac sifo ku baxday weeye oo nin aad u dhib badan u ah reerkii uu ka dhashu la dhaqmi waayo agoorna waa ah waa lagu soo celiyey war reerka joog way oo iska cararaya waryaa reerka joog waa iska cararaya ciyaal koollo iska noqda meelaha iska wareegaya haddii reerkii lagu kari waayey maalin kastana la soo celinayo markii dambe gobolkii ciddu deganeedba waa ka baxay waa cunug yare ogow markaasaa waxaa la yidhi asagaa wuxuu odhanayay markii hore warya layska kaydaayo anaa cawnu nafsi anaa naftayda wixii ku fiican garanaya wixii naftayda anfaca anaa qaar naftayda anaa u raaxaynaya idaayahay soo celinina kooladaydi duurkaygaan iska aadaya marka haddii anaa cawnu nafsi uu odhan jiray gobolkii oo dhanna uu ka cararay inkaar qabuhu ah waxaa la yidhi farra waxaa cararay cawnu nafsihi kii naftiisa u kaalmaynayay fircawnku magacaan saan ugu yimid magaciisii maa marka saboolnimo xun iyo kolodhuuq iyo derbijiif waa kasoo daalay laakiin weligii ma qandhanaalaqaadku gaalka marka markaad garato waxaan ka rabaa weligii markaad garato gaalkaas afar boqol oo sano cumrigiisu xagga u dhaafay laba boqol oo sanona saldanada haystooo keligii madax ahaa cid kaleetana madaxtinimada u ogoleen intaas ilaahay u raaxaynaya maalinna qandho aan taabsiinin ilaahay inuu sidaas xaliim u yaho saas u dulqaad badiya markaad garato kufaartaas waa weyn oo dhan midka nicmada iska siiyo saa ugu naxariistay inuu yahay markaad garato mar ilaahay jannadiisa gama qadi doonaan ahlu tawxiid aad lama gataan oo laa ilaaha ila allahu leh gaalkii gaaladaas ilaahay barwaaqada siiya jannada igama qadi doonaan markaad fiirido rabbi raxmadiisa fiirido waxay ku rabsiinaydaa jannada iyo khayr inaad iska heli doonto xaggaasi ku dhaweyn waxaan rabaa marka sifaatu ljalaal iyo sifaatu ljamaal labadaba allah ku sifoowey sifaat alkhawfu min aljamaali haddii la dhihi lahaa cabsidu meesha ma gesheen ogow ee wuxuu yidhi horta waxaad ka baqdaa yaad ka baqi mid miskiina miya miya aljaliil ilahay shadiidulciqaabka inaad ka baqdo markaas laba shay markaad isu keento waad ku khasban tahay inaad cabsato haddiiba laba shay aada hortaada soo dhigto waxay tahay ilaahay inuu shadiidulciqaab yahay jabbaarun iyo qahaarun iyo duntiqaamin inuu yahay sifooyinkaas aad adag ilahay inuu leeyahay markaad garato ood hortaada keento mid kalena aad ku darato meeqa goor aad dambowda haddii adiga dadka aada maamusho cunuga ilmaha aada dhashay iyo naw addoonna ma aanu arag laakiin low haddaan addoomma yeelo lahayn addoon aad leedahay hadduu khalad galo arbaaxadiisaad qabadsiin laheyd mootoga ganaaxi laheyd ilmahu hadday eedab darro sameeyaan sida loo dhangadeeyey waad ogtahay markay khaldamaan sida loo canaanta waad ogtahay aduu meeqa meeqa goora dambowdo in lagu canaanta aad mudan tahay horta bal fiiriyo maantay meeqa hadaloo khaladahaad ku hadashay meeqa gooraad canaan yeelatay meeqa ficiloo naag islaameed taa ishu ku dhacday aad ka celi karti ilaaad ka celi karta ku dhacday ama nin islaameed ishu ku dhacday adoo ka celin kara waxa macsiya masaa taabatay intaad khalad galaday gashay maanta keliya shalay iyo daraadii haddii lagu dara carradu waa bilaabaydaaha bal horta war dembigaad gasha soo fiiri mid kasta ganaaxaad leedahay ogow se adigu way ogtahay ciddaad maamusho waad ganaxda hadday khaldantee ilaahay xagguu wax ku ganaaxaa saddex uga dhig ilaahay inuu shadiidulciqaab yaha markaad garato adiguna inaad dembiilo tahay aada garato ganaaxa inaad mooto soo maahan xaggaa alle wax ku ganaaxaa xabsiga alle wax geynaya waa jahannabi ogow kulamaa nadija juluuduhum badelnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaaba ilaahay sheegay jahannaba markii qofka lagu rido marka koowaadba laf iyo ludba qofka heber inta ka dhigta misna sidiisi lagu soo celinayo xabsiga alla wax ku ganaaxaa inuu jahanamo yahana aad ku garto ilaa inuu caqaab darayn leeyahay shadiid lciqaab awood badan leeyahay jabbaar yahay markaad garato dembiilo inaad tahan aad garato ood ganaax mudatay meesha alla wax ku ganaaxayaan ina jahanamata aad garato inaad cabsato xaggee ku horay alkhawfu min aljaliili xikmadaana ku jirta ow horta yaad yaad ka baqaydaa ilaahaas awooda badan oo booreydaas wax ku xira adna aad dembiilo tahay ilaahaas ka baqoo dembiga ka joogsa marka hore alkhawfu min aljaliili ilaahaas awooda badan oo jaliil inaad ka baqdo walcamalu bitanziili inaad qur'aankan ku camal fasho wuxuu ku amra yeesha wuxuu kaa reeban aad ka harto walqanaacatu bilqaliil adduunyo waa yar tahay hamoodin yaraantu qayb adduunyo kamida ma aha iyadoo dhanaa yara isaga qanac inta alla kaa siiyo macnaha toban shilin iyo boqol shilin iyo milyan iyo kunyan iyo bilyan iyo kulligood waa qaliilayihin kulligoodi mataac ilahay quraan adduunya o dhan wuxuu ku sheegay ilaa mataacu lguruur iyo mataacun qaliilun alaab yar le way addunya o dhan adduunyada inta alla kaa siiyo ama diyaarado iyo dabaqyaal ha ahaadeen ama qadam maalina ha ahaadeene qaliilkaas adduunya wada qaliilya qaliilka ku qanac maxaa la iigu badi waaya hadhihin oo ilaahay eed ha u qabsani adiga ma wax u dhiibtay waxba maada dhiiban iyo walisticdaadu liyawmi raxiil inaad u diyaargarowdo maalinta loo raranayo aan la hurayn saasuu caliya bna abi taalib horta ku tacriifiya taqwadi imtithaalu amrillahi waijtinaabu nawaahi manhiyi ilaahay wixii uu kaa reebood ka harto wixii uu ku amro oo aad fartoontana waa lagu soo gaabiyaa marka jumladaa koowaad waxay noqotay mucaamalat alkhaaliq oo dhammaystiran tafsiilkeedii hoostii aad waxaad ilahay kula dhaqmayso ood uga baqayda salaadoo tukatay soomkaod soontay sadaqada bixida iyo tafsiil hoose loo dego laakiin waa mucaamalat lkhaaliq oo dhammaystiran weliba khaaliqa aad markaad mucaamaladiisii qaybtaasi waxay sheegtay inaadan wixii uu kaa reebay inaadan aadin lama ka horogelinin haddaad cabsanaysa way mogta wixii uu ku amray inaadan ka teginin waa lagaa waayey amarkeena taqwadiya marka koowaad lagaa waayey dhaata taqwadiyaa lagaa waayey wixii alla kuu diray aad ka tagtay ama wuxuu kaa reebaad gashay see la yeeli mar kale mucaamalo kaleoo khaaliqa kula dhaqmaysaa kuu dhimane wa atbici sayi'ata xumahaas hadda aad samaydo salaadii aad ka tagtay waxaad raacsiidaa waa ka tegitaankeedu sayi-a weeye oo min afxashi sayi-aata lagu tilmaamaa salaada aad ka tagtay waxaad raac ka tegitaankeedii waxaad raacsida alxasanata wax wanaagsan inaad salaadii tukataan walaadan balaayeysan oo hadda ibtilaada alla keenaya oo aan fahamka diintana aan wax yarna xumurta dameeraha inay inay un ka caqli liitaan mawgi kaga garasho liitaan aan diinta uga garasho roonayna waxay yidhaahdeen u fiirsa warkaas ay ku dhaqmeen xumaantoodii qofku salaada hadduu ka tago waa gaala yidhahda haye rag iyaga keliya ma dhihin eragaasi ogow waa looga horreeyey hay ma fiicana yidhahdeen intuu salaada uu ka ka maqan yahay uusa salaada soo gelinna waa gaalnimadiisu ahaanaya haye hortiid lama dhihin wuxuu diinta kusoo noqonayaa markuu salaada tukadayen hortood lama dhihin waana wax kaldana wax suuragala maha haddii warkooda la raaco waxay noqonaysaa qofku waa gaaloobaya kuna soo noqon maayo diinta inay noqoto oo oo jaanisuu diinta ugu soo noqdo ma lahan in la yidhaahay noqon haddii warkooda la raaco haddii la yidhaahdo way ogow qofku inuu salaada tukado ma ahe muslim noqon mayo inuu salaada tukado ma ahe mu'min noqon mayo haddii la yidhaahdo weligiis gaalnimadiisu joogaya noqona salaada lagumana islaamo lagumana gaaloobo waxaa lagu islaamaa oo lagu gaalooba waa shahaadateynka ogow eber wax gorofa le waa haddii la yidhaahdo qofkii inuu salaada tukado ma ahee qofkaani ma islaamayo waagii uu gaalka ahay oo murtadka ahaa waase iyagu yidhaahdeen mawta intuu gaalkaa salaadii ahaydna nabadgelya lagama rabo horta marka horetaba murtadnimada kasoo bixi maayo aa macnuhu noqonaya sababtoo inuu salaad tukada ma ahe muslim noqon maayo ama mu'min noqon maayo sooma dhihin ma gaala salaada ka ansaxda akhwana way hay ma ka ansaxa gaala ogow salaad haddii la yidhaahdo diinta soo geli maayo hadduusan salaada tukanin weligii salaad salaad ilaa ka ansixi mayda moogta gaalnimadiisu weli joogaya maxay uga ansixi weyday marka hore uu weyse qaad salaada markuu xidhanayo uu gaal yahay kaba sii hor markuu weyse qaadanayo gaal ahaa weysadii ma ansixin qaadanayay ma ansixin maxay la ansixi weysay niyay u baahnayd inama alacmaalu biniyaati niyadiina oo muusan la imaan karin waa niyo wax waa niyaysan karaahe niyadaan ansixayn lafteedu waxaan ku yidhi salaadii maxay la ansixi weyday daahirba ma aha dahaaradii maxay la ansixi weyday niyo ma laha oo muxuu wax u niyaysan waayey niyadaan ka ansaxayn marka koowaada waxay tahay shay kastoo la niyeysanayo salaad iyo soom iyo zake iyo qur-aan akrin iyo ictikaaf iyo dahaaro iyo waxay rabtaa atee shard min shuruudi niyati ah waxay tahay min shuruudi sixati niya niyadan waxay saxiix ku noqon kartaa alislaamu gaal niyadiisu ka kaclewa marka saldhigii koowaada halaabay dahaaradii aan ansixin niya la-aanay la ansixi weyday oo muxuu wax u niyeysan waayey niyada hadduu niyeystaysan ansaxayn sa islaam ma ahe haddii sidiisi lagu raaco waa gaaloobay haddii la yidhahdo yaan ansaxaynin inuu soo islaamo ma ahe dahaaradiina ma ansixin salaadina ma ansixin weligiis gaalnimadiisu joogaya marka warku noo soo arkimaysa waa gaf waxa diinta lagu soo gala shahaadateynka leewaay laakiin waxaa la raacsiinaya hadduu qofku ridoobo shaygii uu awal ku gaaloobay inuu haddana ogolaado hadduu yidhaha salaada layguma leh hadduu yidhaha waa gaaloobay waa ridda maxdiga kufri maxdiga waa laakiin wuxuu kusoo noqonaya diinta kusoo galaya salaaduu tukada ma ahan inuu shahaadateynkai ku dhawaaqo salaadu waa igu waajibna u yaha diinta kusoo galaya ee waxaan waxba ma ay fahmin ogow haddii fahamkooda siduu u khaldan yahay qofku inuu diinta soo geli maayo hadduusan salaada tukan ee gaal maa salaad ka ansaxaysa waayahay salaad gaalada ha tukadeen marka waxaan ka rabaa atbici sayi'ata salaadii waad ka tagtay soo maahan sayi ay ahayd sayi-adaas waxaa raacsida alxasanata oo inaad iyadii qadayda ah iyadii qade waa laga rabaa haddii macnaha waxa weeyaan nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiidkii sheekheynku wuxuu ku yidhi man nasiya salaatan falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila dalik qofku hadduu salaad hilmaamo salaadaas markuu xasuusta ha tukado wax kaleeto oo bedela ma leh wax kafaaraho lagu bedelaya salaadaa ma jirto shay lagu bedelayo salaadii ma jirta ee kafaaro kale ma lehe salaadii kafaaradeedu waa in lasoo qadayo haddii la yidhi ufiirsa xadiidkan man nasiya salaatan falyusaliha qofkii salaad hilmaamay haddii la yidhi waa lagaa rabaa salaadii aad hilmaantay inaad inaad qadaydaa lagaa rabaa waa xadiidka saxiixa ogow salaadaad hilmaanto hilmaankaaga tagtay inaad soo qadaydaa lagaa rabaa haddii lagu yidhi midaad kas uga tagtaa min baabin awlaa saa midaan kuma aadan dambaabin midaad hilmaan uga tagta kuma dambaabin taad ku dambowdaa kasii daran waxaa la yidhaha min baabi tanbiihi adnaa bilaclaa ama min baabi tanbiihi lashali bilashaddi haddii lagu yidhi camalkaan aadan ku dambaabin qadihiisii waa laga rabaa kaad ku dambowdaa kasii daran oo qadihiisi waa laga rabaa wa atbici sayi'ata markeed waxa weeyaan haddii qofku salaad faradihii ka tagtay oo ay kas cudur la-aan uga tagtaan rabaa cudur la-aan ay uga tagtay inuu sunna tukado ma banaana ma ka ansaxayo salaad sunna hadduu tukado habaan manhuuran islaantu katol waa banaysata ka soo qaad wax raada male inta aad salaada sunnadaa tukanaydaa waxaad sharcigu kaa dalbaya tii inaad qadaydaad dalabkeediiya ku saaran marka qof iska dheeldheeloo jaraka booda dheelaad lamid tahay haddaad salaad sunnaa tukan intaad tukanayso sunnada sabab maxaa yeelay midii faradka aheeda waktigaan inaad ku shuqlidaa lagaa rabaa xilligaan xil qof baa gamuudaya tahay aad sunnada ku mashquulsanta waxaa weeyaan haddiiba salaad faradii kaa tagtay oo cudur la-aan kaaga tagtay wixii laabuda minhu aan ahayn bedel intii intii lagaba maarmaana maraad xoogaa sadurama cuno ad cunto aad raadsanayso iyo camalka waajibka salaada markaad tukanayso farad salaadii waktigeedu joogay iyo wixii lamid aad tukanayso maaha inta kale sunadii ad ku faradkii faradkii qadaha hadda la imaanaysa haddaad wax kale aadana qof baaga muudayaad lamid tahay halna ajri heli maysa cilmi sunaa haddaad ku shuqloonto salaad sunaa ku shuqloonto ganacsi haddaad aado sadaqa haddaad ku shuqloonto faradaaba lagaa rabaa sunna maxaad u aadaysaa faradaaba kudul ku dul saaran marka dadkii waa la goyeen kuwaas oo waxay yidhaahdeen ha layska baagamuuday sunadaada salaadaada sunada iyo ganacsigaaga iska wado sunna xaggee ka ansaxa faradkeeba lagaa rabaa waa lalagoya dadka waa lalagoy wa atbici sayi'ata sayi'adii waxaad raacsiisaa alxasanata wax wanaagsan waa wax shay shay labaad oo mucaamala jumlo kaleoo mucaamalat alkhaaliq ku fartayo hadda khaladkii lagaa celiyey haddaad gasho sidaan iyadaan ilahay kula mucaamalo tamxu way tiraysaa hiya sayiadii waay hiya xasanadii baa waxay tiraysaa ha sayiade dembigii waxaa tiraaya waxaas wanaagsan waa lagugu dhaafaya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu ilaahay wuxuu yidhi dembigii waaweynaayo oo laydinka reebay dembigii laydinka reebay kiisa waaweyn haddaad ka tagtaan nukafir cankum sayi'aatikum sakaa'irtiina waanu idin dhaafaynaa ilaha yidhi hadaa dembiga wabijtinaabin lilkabaa'iri tukfaru sakaa'iru dembiga waaweyn haddaad iska dayda bis xasanadii sakayrtan iska dayntaa lagugu dhaafaya kan weyn iska dayntiisa ka yar lagugu dhaafay waa binasi qur'aan wakhaaliq innaasa jumladana waa khalqigii khalqiga ilaahay saas kula mucaamal marka hore jumladaas kula mucaamal misna hadday khaladacaana jumladan kula mucaamal sidaan had khaaliqii khaaliqii baa saas kula mucaamalaysaa khalqigana saan yeel wakhaaliq innaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin xasani dabeecad wanaagsan dabeecadda wanaagsan wax la quura ma ahano nebi moxamed sala allahu alayhi wasalama fiicnaanteeda markuu muujinayo wuxuu yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axaasinhum akhlaaqan dadka mu'miniinta kuwa ugu iimaan kaamilsani waa kuwa ugu dabeecad wanaagsan wax la quura maayo soo arki maysid oo dabeecadda wanaagsan min aliimaan iyay ka mid noqotay soo arki maysid qofkii sidaan u kala dabeecad fiicannahay aan u kala iimaan fiicannahay dabeecad xumada marka waa in lala dagaala naftu waa ardaal shaydaan iyo balaaye unbaa la xidhiirta dabeecadda fiican ku dirqi midda xun markay aad maagta oo meesha fiican ku dirqi waa sidaas khuluqa wanaagsan wax la quura ma ahan wax lagu gaaraya ma ahan salaadaada waxaadan ku gaarin soomka waxaadan ku gaarin fadli iyo khayr aadan ku gaarin acmaasha kale aad khuluqa ku gaartay sababtoa dadka kan iimaanka amilsan aad noqoto haddaad u dabeecad wanaagsanaa sida loo kala dabeecad fiican yahay iyo loo kala iimaan badan yahay sidaas le weya ka soco marka dad waxaa ugu sharaf badnaa kuwii rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo ragga ku dayday oo la keri waayeba in laga caraysiiyaba rag la awoodi waayaba si kasta inta la yeelay wax ka caraysiiya la waayey nimanka ragka nin kamid ahaa waxaa la yidhi wari aniya hebel la yidhaahda war ma haysaa ninka hebel la yidhahda suu kuu caayo war ma ka haydaa siduu wax kaaga sheegayo markaasuu wuxuu yidhi walle inaan ka caraysiinayaa ciddii ninkaas warkaa u sheegtay ciddii isaga ku boorisay inuu icaayo ayaan ka caraysiinaya meeshuu ninkii u caroolaha la yidhi waa ninkaasaa wax kaa sheegaya ninkii meeshuu u xanaaqi lahaabuu wuxuu yidhi ciddii ninkaas waxaas inuu icaayo amartay baan ka caraysiinaya waa shaydaana shaydaana inuu icaayo amartay amray oo u sheegay shaydaan baan ka caraysiinaya marka maxay caragelintii shaydaan maxay noqotay wuxuu yidhi ilaahu ninkaas hadduu run sheego wax uu iga sheegay haddaan ku sifaysana alla wii dembi dhaaf ilaahu hadduu been iga sheegana isaga u dembi dhaaf de shaydaan carooya hadda maxaa kuku horeeya shaydaan illa wuxuu rabay kan intixaanaqay suu ii dhihi kara waa soo tumburiyeen in ilahu raba waa ka xanaajiyey ilahu hadday runtiisto ceebta iga sheegay aan leeyahy allahu ii dhaafo yidhi hadday beentiistaan asagaa dambaaba ilahu dhaaf dadkaasaa khuluq dabeecad la siiyey ilahay akhlaaq wanaagsan la siiyey macnaha waxa weya dabeecadda wanaagsan ragga lagu tilmaamo waxaa laga laga sheegaa oo saxaabadii ragga ugu cajaa'ibsan ninkii la odhan jiray mucaawiya ka mid ah raggaas oo xikmad cajaa'ib le macnaha waxa weeyaan waxaa la sheegay mucaawiye isaga ninka la yidhaahdo qof inta isaga khalad ka gala ka xanaajiya waa la waaya mucaawiya waa laga xanaajin waayaale inuu arrimo kale u xanaaqo waa suuragal laakin liqaradi nafsihi qof inuugu caroodo waa laga caraysii waayaale ninaa yidhi anaa mucaawiye kasoo xanaajinaya bal dad bani aadam annaasu musalladun limaa munica wixii qof la yidhaahdo laga reebaa lagu diri markaasuu u tegey markaasu wuxuu mucaawiyow niyo waxaad yeeshid maanta danaan kaa leeyahay waana hogaanka islaamka iyago madaxweyneha islaamka le waa oo maxay tahay dantaad iga leedahay niyo waxaan rabaa ku yidhi hooyadaa inaad ii guurido islaam bari weyn weeyo daba weyn leed habartaa ah hooyadaa inaad ii guuridaan rabaa war maxaa hartay dabadeeda ku tusay markuu dhihi lahaa xanaaqi uu ka sugaayo wuxuu yidhi bari weynaantu waa wixii aabbahay ku jeclaayo yaa heli kara hooyaday xanaaq meeshuu ka sugaayay halkaasuba iska aaday waana aabbahiba ku rabay waayu ninkii marka khaadim khaasinkii furahyihiisii wuxuu yidhi war ninkaani waa dhiban yahay habartay guur tabar uma haydeen ninkaani waa dhiban yahay kun shilin usoo bixi yidhi islaan meesha naa ku raadsaday ma garata waa dhiban yahay ninkaani meeshii xaraaq uu ka sugayey habartaysaynteeda meesha maxaa kuu dira u ka sugaayay khayr baa ka hela ma garata dhaqaaluhusan ka maraysan o kaale marka dabeecad wanaag waxaa lagu helay waxaan lagu gaaraynin mucaawiya fiiri wuxuu ka mid yahay saxaabada ragga loo sheegi og yahay oo ugu ma'aafiirta badan oo loo sheegi og yahay maca dalika ogow nebi maxamed wuxuu la noolaa laba sano keliya ogow saxaabi la aha fatxu maka raggii islaam uu ka mid yahay fatxu maka taariikhda islaamka hijriyada sanadii sideedaad bisheedii sagaalaad toddobiyo tobankeedii ama kala furta